أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا وإنا فوقهم قاهرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo toddobaad ee suurat اlacraaf ka mid ah waxaan ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam waxaa noo dembeysay markii uu saxarada iyo dadkii sixirka yaqaanay uu soo ururiyey fircawn ee uu keenay goobtii markaa nebiyullaahi muusa ay ugu ay markaa yacnii ay kaga hor imaanayeen waa tii nebiyullaahi ciisa nebiyullaahi muusa uu ka badiyey oo ilaahay uu u waxyooday ushiisa inuu tuuro dabadeed markuu tuurayna wax allaale wixii ay dhoodhoobeen waa tii ay laqday saxaradiina meeshaas ay ku islaameen oy ku sujuudeen oo allah subxaanahu watacaala ay ugu sujuudeen goodiga iyo handadaada fircawnna ay markaa waxba aynan ka soo qaadin sidaas usii weyn meeshaasaan joognay marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi waqaala almala-u waqaala wuxuu yidhi almala-u koo jamaacadii asharaafta ahayd ee madaxweynta ahayd min qowmi fircawna fircown qowmkiisa xaal ay ka mid yihiin atadaru ma ka tegaysaa muusaa muuse miyaad ka tegaysaa isaga iyo wa qowmahu iyo qowmkiisa liyufsiduu si ay u fasaadiyaan fil ardi dhulka korkiisa ay u fasaadiyaan wayadaraka waliyadaraka si uu kaaga tago muuse adiga iyo wa aalihataka iyo macbuudyaalkaaga adiga aada caabudaysaba adiga iyo ilaahyadaadaba uu markaas si uga tago arrintaasaa darteed miyaad adiga uga tegaysaa id u daynaysaa qaala waxa uu yidhi sanuqatilu waan dildilaynaa abnaa'ahum wiilashooda wanastaxyii waan baaqi yeelaynaayo waan ka tegaynaa nisaa'ahum haweenkooda wa inaa anaguna qaahiruuna kuwa qasbaya oo dirqinayaan nahay fowqahum dushooda markii xaqa uu caddaaday marka oo alla uu yidhi fawaqaca alxaqu wabatala maa kaanuu yacmaluuna fagulibuu hunaalika wanqalabuu saaghiriin markii xaqii uu caddaaday oo nebiyullaahi muusa gacantiisa uu xaqa ku caddaaday iyo afkiisa ayay waxay bilaabeen marka xeeladii labaad inay la soo baxaan awal waxay ahayd saxaro iyo dad cilmi leh ninkan usoo kulmi haddii aan ka badinnana waa saan rabnay annagoo dadkii aynan nagu kicin ayaan si fudud uga adkaanaynaa haddii marka tallaabadaasi ay wax tari weysay oo xaqii ay hortaag hor istaagi weysay ayay tallaabo labaad tallaabadii labaad ay la soo baxeen oo waa maxay in nebiyullaahi muusa iyo intii raacday in lagu diro fircown in lagu diro oo marka la yidhaha adigii baa awooddahaayee marka dadkaani ha ka tegin oo sidan ha u daynin iyaga iyo ha u kala bixin inay dhulka halleeyaan markaa yacnii wax ka qabo oo ay shaqo ka qabo ayb meeshaa marka iqraa' baa aayadda ku jiro fircoon bay diraayaan waxayna ku diraayaan nebiyullaahi muusa waana tallaabo mar walba la yaqaano waayo dadka jabbaariyiinta ah in dadka kuwa qallooco inay dadkaas u adeegsadaan yacnii xaqi si looga hortago dadka jabbaariyiinta ahe kafarada xooggooday isticmaalayaan mar walba marka fircown xooggiisay isticmaalayaan si marka xaqaasi oo u aamuso oo afka markaa looga qabtayay rabaan tallaabadan marka taas waay wa qaala waxa uu yidhi waqaala almala-u mala-i waxay dhaheen min qowmi fircawna fircoon qoomkiisa xaal ay ka mid yihiin atadaru ma ka tegaysaa ma iska daynaysaa muusa muuse iyo wa qowmahu iyo qoomkiisa liyufsiduu likay yufsiduu si ay u halleeyaan oy u fasaadiyaan fil ardi dhulka korkiisa fasaadkan marka ay sheegayaan xaqiiqadiisu waa maxay xaqiiqadiisu bis waa in fircown laga hor yimid bis waa fircown iyo cibaadadiisii isaga la caabudi jiray in laga hor yimid ee ilaahay keliya hala caabudo in la yidhaahdo ayuu fasaadkii ula muuqday dadkan ee wax fasaada xaqiiqa a maba jiraanba ambiyada ilaahay fasaad maba wadaanba nacam waayo iyagu annaga addoomaha naloo noqdo ma dhahayaan ilaahay ha loo noqday leeyihiin addoomo ruux marka aan isaga ku dhihin anaa ku gumaysanaya aan ku lahayn ee ku dhahayo ilaahay keliya un hala caabudo allihii ku abuuray caabud qofkaasi marka sidee dhulka korkiisa uu fasaad ugu wadaa waa marin habaabin waay marka nacam ereyga fasaadaa si qaldan loo isticmaala waana marin habaab waa marin habaabin liyufsiduu si ay u halleeyaan ay u fasaadiyaan fil ardi dhulka korkiisa wayadaraka laba waxaa ku bannaan icraab wayadaraka in liyufsiduu lagu cadfo oo markaa welikey yadaraka saasoo kale marka si uu kaaga tago adiga iyo cibaadada waxaa yacni ilaahyadaadaba uu uga tago ama in wayadaraka lagu nasbiyo waxa ay kuufiyiintu u yaqaanaan mansuubun cala sarfi oo markaa waawda gadaasheeda an mudmaro ah oo markaa ficilkan yadaraka nasbinayso la keeno oo markaa uu iska noqdo atadaru jawaab yacni istifaamkaa jawaabtiisu ou noqdo sida fa'daba ay markaa xaaladaasoo kale ay u tahay xaalkeedu uu sidaas u yahay laakiin macnaha horaa xoog badanoo in liyufsiduu lagu cadfo marka muuse iyo qowmkiisii miyaad ka tegaysaa liyufsiduu fil ardi dhulka si ay u fasaadiyaan wayadaraka si uu kaaga taga muuse adiga iyo wa aalihataka iyo macbuudyaalkaaga fircown marka dee ilaahiyow lahaa oo isagu uu caabudi jiray ilaahay keyrkiis isagana ilaahyadaasu ugu sarreeyey sida uu ku andacoonayay oo markuu leeyahay ana rabbukum laclaa ilaahyo kalaa jiro oo isagu caabudayo oo dadkii ou faray caabuda uu dhihi jiray maadaama isaga ou faray waa un ilaahyadiisa un waayan isaga marka maadaama ilaahyo kaloo dadka uu faray ay jireen isagana uu lahaa aniga ee caabudo kan ugu sarreeyaan ahay ou lahaa wa aalihataka marka ilaahyada ou dadka inay caabudaan fari jiray waay marka calaa haadaa marka fircown isaga laftiisu marka waxba u caabudi jiray waxaa kaloo meesha ku jira sidoo kale ibnu cabaas isaga qiraa'o wuxuu aqriyay wayadaraka wa ilaahataka ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo cali bn abi aalib iyo wayadaraka wa ilaahataka wa ilaahataka marka la yidhaha macnuhu wuxuu noqonayaa waa masder oo ay wa cibaadataka wayadaraka si uu kaaga taga adiga iyo wa ilaahataka cibaadadaada cibaadada adiga lagu caabudayo si uu kaaga tago ibnu cabaas marka isaga qiraa'adaas uu akriyey qiraa'o shaadida waaye wuxuuna cillad uga dhigay oo uu yidhi fircown isagaa la caabudi jiray isaga waxma caabudi jirin marka wa ilaahataka muuse muxuu rabaa wayadaraka sow kaaga taga adiga wa ilaahataka iyo cibaadada adiga lagu caabudayo labadaa tafsiir baa marka meeshaas ku jirta qaala waxa uu yidhi sanuqatilu waan dildilaynaa abnaa'ahum wiilashooda laba qiraa'o sabciyataani baa meeshan ku jirto ibnu kathiir iyo naafic waxay akhriyeen qaala sanaqtulu abnaa'ahum sanaqtulu waan dilaynaa sanuqatiluna waa min ataqtiili waan dildilaynaa waay macnaheeda markaas wanastaxyii waan ka tegaynaa nisaa'ahum haweenkoodana waa iska dhaafaynaa marka qabla an yuulada muusaa calayhi salaatu wasalaam intaan muuse la dhalin shaqadan waa socotay middaan hadda maxay tahay waa badinaynaa waay yacni gumaadkii iyo dhibkii aan awal hore ugu wadnay baan haddana usii labalaabaynaa waay macnaa wa inaa anaguna qaahiruuna kuwa qasbayoo ka adagaan nahay fowqahum korkooda yacni fowqiyatu yacni mulkin waa quwatin baan ku leenahay sarreyn oo marka xagga awoodda iyo quwada ayaan ku leenahay waay macnuhu fowqiyada hadaalkan waa fowqiya macnawiya waay meel kastoo fowqiyadu ay ku timaadana macnaheedu sidaas iskama aha hadba qaraa-inta siyaaqa ayaa lala socona oo taraakiibta qaarkood fowqiyadu aynan sidan noqon karinaa jirto ee sida aan suuratul ancaamba kusoo sheegnay wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi markaan ka hadlaynay qaala muusaa liqowmihi istaciinuu biاllahi wasbiruu ina alarda lilahi yuurisuhaa man yashaau min cibaadih waalcaaqibatu lilmuttaqiin marka nabiy llaahi muusa calayhi salaatu wasalaam qalbigooda ayuu marka kalsooni alla ayuu gelinayaa waxaan uu fircown samaynayo kuguul idinku guulguulayo haddana uu awoodda u leeyahay alla ka awood badanaa jira isaga kaalmaysta uu leeyahay qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liqowmihi qowmkiisa uu ku yidhi istaciinuu kaalmo dalba billaahi alla ka kaalmo dalba oo kaalmaysta rabbi ilaahay kaalmaysta wasbiruu sabra oo adkaysta dhibaatada uu fircown idinku hayo ina alarda dhulka lilaahi allah iska lehoo allow u sugnaaday yuurisu wou dhaxal siinayaa alle ahaa dhulkiiba u dhaxal siinayaa man axad yashaau ay yashaau hu ou doonaayo min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin waalcaaqibatu ciribta sanna lilmuttaqiina iskale kuwa ilaahay ka cabsado qaala muusaa muuse wuxuu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi istaciinuu billaahi alla kaalmo weydiista wasbiruu sabra oo adkaysta yacnii ilaahay maqaamulisticaana ku caabuda waayo oo maadaama arrintan arrin culus ay tahay arrimaha waaweynna ilaahay in loo tala saarta ay tahay rabbi tala saarta wasbiruu sabra oo adkaysta oo dhibaatada iyo waxaan yacnii fircawn uu idinku sameynayo qado iyo qadar allah alla waaye iskaga sabra ina alarda dhulka lilaahi allah iska leho allay usugnaatay yuurihuhaa jumladan marka istinaafna waa laga dhigi karaa jumla mustanafa jumla xaaliyana waa laga dhigi karaa ina alarda dhulka lilaahi allah iska leh yuurihu xaal ou dhaxal siinayo haa dhulkii man axad yashaau uu doonayo isagoo uu dhaxal siinayo ayuu alla leeyahay dhulka man axad uu dhaxal siinayo yashaau ay yashaau hu ou doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiinna kuwaas waalcaaqibatu ciribta sanna lilmuttaqiina ayaa iska leh macnaa marka inay ilaahay kaalmaystaanna waa ku dhiiri gelinaa rajana waa gelinaa oo yacni raqbe iyo rajo ayuu gelinayaayo marka dambe idinka unbaatiinu ay noqon doontaayo ilaahay subxaanahu watacaala idinkaoo dhulka idin makaninayaa iska sabra sabarka iyo marka waalcaaqibatu lilmuttaqiina waxa ka dhexeeya maxay tahay xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam aaba caddaynayo wa ana annasra maca asabri gargaarku wuxuu la jiraa sabarka xadiidka nabiga saas u ah sal ll ly slam aayaddanna macnahaasay tilmaamaysaayo haddaad sabar la timaadaan gargaar iyo ciribsanaad helaysaan cirib waalcaaqibatu ciribta sanna waa nasri iyo inay gargaar ay helaan ayb waana arkaynaa aayadaha soo socdo wa awrahna alqowma aladiina kanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wamagaaribaha alatii baarakna fiiha wa tamat kalimatu rabbika alxusnaa calaa bani israa'iila bimaa sabaruu ayaan arkaynaa mar walba marka sabarkau la yacni nasrigu sabarkau la socdaa walidaalika markii maka la joogay oo saxaabada la dhibaayay rasuulka sal alla ly slam waa kii markaa ay u yimaadeen ay yidhaahdeen alaa tan alaa tastansiruu lanaa miyaadan noo gargaar dalbaynin alaa tadcuu lanaa miyaadan noo ducaynaynin waa kii nebigu ku yidhi marka dadkii idinka horreeyey waxaa dhici jirtay minshaar in madaxa inta laga saaro laba loo kala gooyo wayumshadu biamshaadi alxadiidi maa bayna laxmihi wa cadmihi hilibkiisa iyo lafihiisa inta ka dhexayso biro markaa yacnii shanlo bir a markaa oo fargeetooyin in lagu hoolhoolo maa yasuduhu dalika can diinihi arrintaana diinkiisa kama celin jirin walaakinakum tastacjiluun ayuu yihi laakiin idinku waa degde waa dede waa degdegaysaan yacni mar walba qofka uunan degdegin oo uu sabro wuxuu helayaa marka xaqiina uu ku socdo isagaa guusha helayo meeshan marka ibnu jariir waalcaaqibatu lilmuttaqiinadaasba wuxuu yihi waalcaaqibatu lmaxmuudatu ciribtasan liman itaqa allaha qofkii alla ka cabsadaa iska leh waraaqabahu alla ilaaliyo fakhaafahu ka cabsaday muxuu uga cabsadayna bijtinaabi macaasiihi inuu macaasidiisa ka dheeraado wa addaa'i faraa'idihi faraa-ishana uu guto intaas marka lala imaado oo qofka uu la imaado wuxuu noqonayaa taqi hadduu taqi noqdana ciribta san kan iska leh qaaluu uudiinaa min qabli an taأtiyanaa wamin bacdi maa ji'tanaa qaaluu waxay yidhaahdeen uudiinaa waanala dhibay min qabli an ta'tiyanaa imaatinkaaga ka hor waanala dhibay nintaad noo timid ka hor waanala dhibay wamin bacdi maana waanala dhibay ji'tanaa aada noo timid yacnii wamin bacdi majii'ika iyaana imaatinkaaga kadibna aada noo timidna waanala dhibay qaala waxa uu yidhi casaa rabbukum muuse wuxuu yidhi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiinna wayastakhlifakum ou dhulka idinkaga khaliif dhigo oo dhulka wayastakhlifakum ou idin dhaxal siiyo fil ardi dhulka korkiisa ou idin dhaxal siiyo fayandura markaa uu eego kayfa sida tacmaluuna aada falaysaan aayaddan iyadana in inkastoo ay aada u gaaban tahay laba macnoo waaweyn baa ku jira marka oo nebiyullaahi muusa oo haddana ugu caqli celinayo qowmkiisa ta hore waxay tahay waxa ay rajeynayaan in la heli doono ilaahay agtiisa laga helayo ta kalena idinku taas keliya ha ka fakerinine markaad dhulka madax ka noqotaan oo cadowgiinnii inta la xaaqo idinka aada dhulkii maamushaan ilaahay waa idin fiirinaysa aad yeeli doontaan qofku marka keliya inuu ka fakero xaaladda taagan ma aha haddii dhulka loo dhiibo ma ka dari doonaa mase waa fiicnaan doonaa ayb marka alla wuxuu yidhi qaaluu wuxuu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil nebiyullaahi muuse ay ku dhaheen uudiinaa waa nala dhibay min qabli an ta'tiyanaa imaatinkaaga ka hor waa nala dhibay marka imaatinkiisa ka hor dawaaba intaan risaaladii iyo uunan ula imaanin ka hor waa la dhibayo waaba tii nebiyullaahi muusa laftiisa ou iyadoo dhibka ou jiro ou dhashay oo inta lagu riday sanduuq isagoo lagala cararayo fircoon yacni badda lagu tuuray ama webiga lagu tuuray markii dambe haddana waa iyadiioo dadkii dadkiisiioo la dhibaayo nin iyaga ka midoo la dulminayo la dhibayo markuu ka celiyey waa kii haddana marka kii markuu dilay waa kii ka cararay nebiyullaahi muusa meesha fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab mar walba marka dhib ayaa yaa marka reer bani israa'iil isu daba socsocday oo xagga fircown uga imaanayay marka waxay yidhaahdeen intaadan noo ima intaad noo timid ka hor waana la dhibay wa min bacdi maa ji'tanaa imaatinkaaga ka gadaalana waana la dhibay oo hadda markii inagii awalba dhibnu lagu haayey haddana adigii markaad risaaladii la timid ood fircoon wajahday dhib unbaa noo siyaaday dhaheen marka culimada waxay yidhahdaan laba siba hadalkan waa ixtimaali karaa wuxuu ixtimaali karaa dacful iimaanka ku jiro yanii iimaankooda sidoo u taag daran yihiin kaanahu marka waxay leeyiin dhib unbaa noo siyaaday oo taana marka jahliga iyo dacful iimaanka ka keenayo nebigiina nebiyullaahi muusana de iyagii siday ku xoroobi lahaayeen ay ku fiicnaan lahaayeen oo ka shaqaynayaa iyagana marka waxay leeyihin horena waa naloo dhibay dambena dhibkan unbaa na haysta ayb hadalkaas marka istaciinuu billaahi wasbiruu hadal lagu jawaabo ma aha bacdi ahli tafsiir saasay leeyihiin ka kalena tafsiirka kalena wuxuu leeyahay yacni nebiyullaahi muusa ay ka shakisan yihiin iyo waxaan uma dhihine waxay tahay un marka waaqicooday ka khabrayaan un waay nacam horena dhibaan ku jirnay haddana dhibaan ku jirnaa wax kale kama wadaan ibnu cabaas isaga wuxuu yidhaahdaa meeshaani hadalkan waxay dhaheen markii xagga dambena fircown ou kasoo ka hayo xagga horena baddii ay marka ay ku tageen suuratu shucaraa falamaa tara'a aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun markaas waay marka ay dhaheen qaaluu uudinaa min qabli an ta'tiyanaa wamin bacdi maa maa ji'tanaa marka intaad markaad noo timid ka horna waana la dhibaaye markaad noo timid ka bacdina waa kanaayo hadda baddiina waa naga horeysaa cadowgiina waa naga dambeeya xaggeen aadnaa marka isaga ibnu cabaas marka macnahaasuu ku macneeyey laakiin abuxayaan wuxuu leeyahay laakiin kan horaa xoog badan oo wuxuu yidhi wahada alqowlu fiihi bucdun qowlkan marka bucdi baa ku jiro weli lama gaarinba qisadaas qaala waxa uu yidhi nabiy llaahi muusaa casaa rabukum lacala rabbakum rabbigiin mudan an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiina inuu halaago oo fircawn ah wayastakhlifakum ou idiin dhiibo ou idin dhaxal idin dhaxal siiyo fil ardi dhulka korkiisa ou idin dhaxal siiyo fayandura si ou u eego alla markaa ou eego fayandura ou eego kayfa sida tacmaluuna aada falaysaan meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qof kasto aayaddaani waa u taallaa qolo kasto oo yacni dhulkan qolo ka bedeshay waa u taallaa casaa rabukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun oo qola markay dhulkii haysato oo iyagu markaa yacnii ay awoodda sare ay leeyihiin qoladii iyaga markaas ka bedesho dhulka waa la fiirinayaa bal inay ka daraan iyo inay fiicnaadaan waa imtixaanan yihiin marka waa inay maskaxdoodu ay ku jirto kuwii hore ha ka xumaanine ka fiicnaada ilaahay marka wax fiican iyo wanaag haydun ku arko sidaas in lays yidhaha xadiidkii muslim ku jirayna wuxuu ahaa min xadiidi abi saciid ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa macaan tahay waa cagaaran tahay wa ina allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna adduunyada idinka ayuu idinkaga dhigayaa kuwa dhaxlo fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu fiirinayaa sidaad samaysaan itaqu ddunyaa waataqu nnisaa adduunyadana ka dhowrsada haweenka ka dhowrsada fitnadooda fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa fitnadii reer bani israa'iil ugu horreysay haweenay ahayd xadiidkaas marka iyo aayaddan marka waa is leeyihiin dhulka korkiisa fasaad marka looma rabo in shirki lagu fasaadiyo bidco lagu fasaadiyo macaasi lagu fasaadiyo qofka waa inuu iska ilaaliyaa mar haddii dhulka isaga loo dhiibay oo uu markaa ka noqday ku dhaxla isaga walaqad akhadnaa aala fircawna bsiniina wanaqsi min ahamaraati lacalahum yadakaruun walaqad walowallaahi qad xaqiiqehe akhadnaa waxaanu qabannay aala fircawna reer fircawn bisiniina abaaro ayaanu ku qabannay iyo wanaqsin wabitanaqusin nuqsaaminaan ku qabannay min athamaraati miraha xaggiisa laga nuqsaamiyo lacalahum yadakaruuna likay yadakaruu say u waansamaan ma waansameyn marka maya fa idaa haddii jaa-athum ay u timaado alxasanatu xaaladii barwaaqada ahayd ee hagaagsanayd qaaluu waxay dhahayaan lanaa annagay noo sugnaatay haadihi middan annaga iska leh yacni waa mutaysanay bay leeyihiin wain tusibhum hadday ku dhacdo ay asiibto sayi-atun xaalad xun yadayaruu way baasaysanayaan bimuusaa muusay baasaysanayaan iyo waman bay baasaysanayaan macahu muuse la jirkiisa kuwa la jiro alaa hooy inamaa wax kale ma ahane daa'iruhum nasiibkooda iyo dheeftooda cindallahi ilaahay agtiisay ahaatay walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga oo xuma garanayaan iyaga markii marka sidaa ay damceen fircown inay wax baabi-iyaan oo dhibaatada iyo fasaadkii ay yacni lagga ay galeen ayaa rabbi subxaanahu watacaala aayaad uu isu daba dhigay waa intaasoo marka ay waansamaan midba midda ka dambayso midba midda ka dambayso markii dambe oo aayaadkii ay waxba u tari waayeen ay ku waansami waayeenna waa la xaaqay oo waa la halaagay marka waxaad garanaysaa dhibaatada adduunyada aan kala kulmayno aan dhexdeeda aan kala kulmayno waa wada duruus iyo cibar haddii abaar lasoo maro haddii barwaaqo la maro xaalad walbo waa xaalad adiga aada ku imtixaanan tahay haddaad imtixaanadaas aada qaadan weysood wax ku fahmi weysana marka dambe adiga oo kadsoon oo aan isjirin ayaa lagu qabanaa nimankan marka sida ku dhacay oo kale sida ku dhacday reer fircown waa in layska ilaaliyo marka walaqad walowallaahi qad xaqiiqehe akhadnaa aala fircawna reer fircown waxaanu ku qabannay bisiniina abaaro siniin waa jamcu sanatin sanawun marka waxaa la jamciyey sidii jamcu mudakarka oo kale loola dhaqmay mana aha jamcu mudakar saalim ma aha waa iska mulxaq waxaanu ku qabanay marka bisiniina abaaro hadda siniin jamcu sanatin waay sanadana carabtu waxay dhahaan abaar sanad abaara markay dhacdoo kale ama waqti abaareed marku dhaco asaabatnaa sanatun bay leeyihiin abaaraa nagu dhacday allahuma ajcalhaa calayhim siniina ka siniyi yuusuf xadiidka waa too ah abaaraan loo jeeda abaaraan marka ku qabanay wa naqsin baanu ku qabanay wa bitanaqusin nuqsaamin min athamaraati miraha la nuqsaamiyo xaggiisa yani wa naqsin wa bitanaqusin nuqsaamid min athamaraati miraha xaggiisa la nuqsaamiyo ama uu nuqsaamaba lacalahum yadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan ayaanu saa u yeelnay intay marka waansami lahaayeen ma samaynina jaahi jahligoodii iyay ku socdeen marka fa idaa haddii jaa-athum ay u timaado alxasanatu xaaladii hagaagsanayd hadday u timaado qaaluu waxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan lanaa anagay noo sugnaatay haadihi middan yacni istixqaaq lanaada hadda laamku allaa mustixqaaq waa mudannahay hadday xaalad rayn rayn iyo barwaaqo iyo farxad leh ay helaan innaga waa u qalannaa waana mudannahay bay dhahayaan wain tusibhum haddii ay ku dhacdoy asiibto sayi-atun xaalad xun hadday asiibtana yadayaruu way baasaysanayaan bimuusa muusey baasaysanayaan iyo waman macahu maciisa in dadka ah tadayurkan marka waxaa laga wadaa caadatu lkufaar gaalada caadadooda waxay ahaan jirtay markay xaalad dhibaato ah ay ku timaado waxay leeyihiin ambiyada ilaahay iyo dadka wanwanaagsan ayay baasaysanayaan oo waxay leeyihiin markay noo imaadeenaa dhibkan uu nagu dhacay markuu noo yimidaa dhibkan yimid markay noo imaadeen baa dhibkan nagu dhacay sidaa ayay dhahayaan yadayaruu bimuusa marka taas sida ay kufaaru maka nebiga u baasaysteen sala allahu calayhi wasalam suuratu nisaa aan kusoo marnay wain tusibhum sayiatun wain tusibhum xasanatun yaquuluu hadihi min cindi illaah wain tusibhum sayi'atun yaquuluu haadihi min cindik xaalad fiican hadday soo asiibtana waxay leeyihiin marka ilaahay xaggiisay ka timid xaalad xun markay ku dhacdana adiga agtaaday ka timid bay nebiga ku dhahayeen sala allahu calayhi wasalam qowmu hamuudna saalix waa baasaysteen qaaluu dayarnaa bika wa biman macaka adiga iyo inta kula jirtaan baasaysanay waa kuu yidhi sidoo kale marka aal yacni reer yaasiin suuratu yaasiin iyadana waa kuu yidhi ambiyaday baasaysteen qaaluu inaa tadayarnaa bikum lain lam tantahuu lanarjumannakum marka nabiy llaahi maxamed sal l slam waa lagula dhaqmay nabi saalixa lagula dhaqmay ambiyadii suuratu yaasiin lagu sheegay waa lagula dhaqmay waa kuwan marka yacni qowmu fircawn waxay kula dhaqmayaan nebiyullaahi muusa wax marka caado gaalada u ah waay walidaalika dadka iyaga ku ta'ahuro ama yacnii dhaqanka noocaas oo kale qaboo diinta jahligaba kaga suganna sidaasoo kale ad ku arkaysaan oo waxaad arkaysaa dad marka yacni sideeda xaq iyo baatil waxyigaa kala sooco innaga haddaan muslimiinnaha xaq iyo baatil waxyigaa kala soocaya qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam marka xaalaad hore maalan dadkeenna oo kale xaalado hore oo dhaqamo aan fiicnayn oo shareecada ku xun oo dadku ay sameeyi jireen markii laga wacyigeliyey oo dadku ay intoodii badnayd ay kasoo waantoobeen ama qaar dadkii kamida ay ka waantoobeenoo ugu yaraan ay iska noqotay wax la bartay ama yacnii diintii laga fahmay ay noqotay dhib yar markuu dhacaba marka waxaa laleeyahay markii hore aan fiicnayn waxaad arkaysaa dad soo qoraayo ama ku sheekeynayo waagii aan qabuuraha tegi jirnay oo aan yacnii amwaadda iyo dadka meytada dhimatay aan baryi jirnay oo aan nadarka iyo shardiga ka xero jirnay oo aan xoolaha iyo subaga iyo la geeyi jiray barwaaqaa lagu jiri jiray colaadna ma jirin colaadan marka maxaa keenay dadkan tawxiidka sheegaya iyo waxaan markii la bilaabay yani waxaan waa shirki iyo waxaana kan ah iyo ha la yska dhaafo markii la bilaabay oo dadku ay ka tageenaa dhibkan dhacay ayaa lagu leeyahay nacam kuwa ku dhahaya sooma arkan abaay abaayada marka la yska dhaafay dhibaata a dhacday ayaa lagu leeyahay abaayadu xaqiiqdeeda maxay tahay waa shirkiyaad faatima binti rasuulilah in la tuugo la baryo dad hadda waxaaba jira yacanii koonka dhan inay faatimo gacanta ku hayso aaminsanaaba jira nacam iyadoo awalba marka dadkeenu afkaarahaas qaar ka mida qabay ayaa haddana shiico iyo wax daran haddana kusoo faaftay soo ma garanaysid dad baa marka waxay leeyihin waqtigaasaan rooneyn marka waqtigaasi ti waqtigaasna xaqiiqdeeda yacni qof akhriyey ama fiiriyey ama ku tadaburay maaha xaaladdaanna nin ku tadabursan maaha mar walbana waxaad ogaataa yacni diinta saxiixa ah acdaadeedu inay badan tahay nacam marka haddii xagga iyo xagga iyo xagga laga soo galo diintii saxiixa ahayd iyo marka diin baatil ah caqaa'id baatiniya munxarifa marka ay jirto caqaa'idka baatiniyada inxiraafku ka buuxo gaalada iyagaaba taageeraba nacam awood siiyo baraariyo oo markaa yacni dadka u qurxiyo wahaakadaa nacam ama ha ahaado buudiista kuwan buudaha ah iyo kuwan hinduuska ah iyo gaaladan kale ee kuwan marka yacni kirishtaanka iyo yahuudda dhammaantood waxaad arkaysaa marka kooxahaasi gacansaar fiicanay la leeyihiin iyaga marka xaaladahooda marka ay jiraan wax marka cadowtooyo iyo dhibaatooyin iyo ay xaggooda ka imaanaysa ma jirayso laakiin marka diin saxiixa la sheegaa la yidhaahdo dhibaatay abuurayaan markii dhibaatada ay ku dhacdana dadku ma sabri karaan oo inay sabraan oo sida hadda aayaadkan aan akrinayno in alarda lilahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadihi wlcaaqibatu lilmuttaqiin iyo istaciinuu billahi wasbiruu iyaa ka dhumayso marka waxay leeyihin waagii hore waa fiicnaynay leeyihin marka waagii hore waxa aad fiicnaan u aragto iyo dhibaatada haddaba jirtaba maadadaas meeshay ka socoto inaad fahamtaa fiican haddii aadan fahmi karinna ummad inaad waxu sheegto aaday qalad u tahay markaa marka tadayurkan uga socdaa hadda in yacni haddii dhibaato la arkaba xaalad sax ah wixii xaqa ahay in la baasaysto waa caada caado jaahili waay nacam waana midda hadda aayaddan iyo ay tilmaamayso ma diintii miyaad daliil uga ayaad uga haysaa in yacni qabri nadar la weydiisto iyo yacni in istiqaati iyo gargaar dalab loo sameeyo ma diintii ilaahay baad daliil uga haysataa haddaadan diintii daliil uga haynin ma waxaa daliil noqonayo waagaas aan waxaa samey jirnay abaaro iyo colaad iyo dhibaato mana haysanin maa daliil noqonaysa marka maa daliilku sidaas maa hore waxaan usoo marnay fii suurati اlancaam falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum bagtatan faidaa hum mublisuun marka qofku maahan inuu waxyaabo aan micyaar iyo miisaan aan waxaan ahayn inuu ku socdo lama rabo alaa hooy inamaa wax kale ma ahane daa'iruhum nasiibkooda nasiibkooda iyo dheeftooda ama masaa'ibta ku imaanayso cindallaahi ilaahay agtiisay ahaatay oo khayr iyo sharba xagga allow ka imaad ay ka imaadaan walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan waxba ma oga waqaaluu mahmaa taأtinaa bihi min aayati litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimu'miniin wa qaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa shay kasta oo ta'tinaa aada noola timaado bihi shaygaa aada noola timaadaba min aayatin aayad xaal uu yahay litasxaranaa si aada noo sixirto bihaa aayaddaa aada noogu sixirto saa aada noola timaado famaa naxnu anagu ma nihin laka adiga bimu'miniina kuwa kuu rumaynaya ma nihin marka madax adeygoodu tadayur oo nebigooda ay baasaystaanna waa sameeyeen haddii aayad walba loo keenana inaysan diyaar iimaan u ahaynna waa sheegeen madax adeyg wa qaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa ereygan marka mahmaa murakab miya mase waa basiid waa la ysku khilaafaa oo waxaa xoog badan inuu yahay basiid sidiisuu kelmad ku yahay waa murakabna marka bacdi l aima waaweyn oo luqawiyiin baa dhahayaan maa maabuu ahaa maa maa buu ahaa aliftii baa marka ha loo bedelay mahmaa bay noqotay marka ayb qaar kalena marka waxay leeyihiin man iyo maa bay ahayd mahmaa bay noqotay marka iyo maxaan ujeedaa mah mah iyo maa bay ahayd markaa mah iyo maa bay ahayd markaasaa laysku dhejiyey mahmaa xagga qoraalka layskaga dhejiyey mahmaa bayna noqotay qoladaa marka waa qolada waa murakab dhaha dhahayaan laakiin sida xooga badan waa basiid macnaheeduna waa maxay saddex macnaa marka yacni lagu macneeyey macna wuxuu yahay in laga macneeyo aya shayin shay dhammaantiis cumuumaa ku jira marka shardi marka aya shayin markaan leenaha waxaan ka macnaynaynaa shardi ahaanaan u macnaynaynaa koow laakiin shardigan waxaan diideynaa inaan ka dhigna zamaan waa shardi macno darfu zamaan ah laakiin ka laqbay mayno markaa muxuu noqonayaa waqaaluu mahmaa wax kasto oo ta'tinaa bihi aada noola timaado wax kastood noola timaado min aayatinna tafsiiray u tahay marka daraf inaynan ahayn mahmaada oo aayaddan aan daraf laga laqbeyneyninna waxaa daliil u ah min aayatinta tafsiirka looga dhigay mahmaada macnaha labaadoo mahmaa ay ku timaado waxa ay tahay luqada carabiga darfu zamaan in laga ma laga macneeyo marka mahmaa marka darfu zamaan laga macneynaayana mataa maa oo kale waay mataa maa ibnu malik kaafiyada waa ku sheegay tashiilkuna waa ku sheegay zamakshari laakiin arrintaa aada iyo aada u diiday oo mahmaa in darfu zamaan laga macneeyo qalad buu ku tilmaamay weliba aayaddan haddana in darfu zamaan looga macneeyo wuxuu yidhi waa ayb wuxuu yidhi waa min jinsi wuxuu ka mid yahay ilxaadka aayaadka alla lagu sameynayo ama taxriifka lagu sameynayo qeyb kamida waa ayuu yidhi laakiin macno ahaan shawaahid buu keenay ibnu malik oo in mahmaa darfu zamaan in laga macnay karo shawaahiduu u keenay iyadoo macno shardigana leh shardi oo macnihiisu zamaan uu yahay shawaahidu u keenay laakiin aayaddan in laga macneeyo ma fiicna saxna ma aha sida ibnu hishaam muqni labiibka uu ku sheegayo macnaha saddexaad ay mahmaa ku timaadana istifhaam waay mahmaa marka in istifhaam laga macneeyana waa dhacdaa saddexdaas macno ayaa ereygaani uu ku imaadaa macnaha hore ayaana hadda aayaddan loo jeedaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa wax kasta oo shay dhammaantiis shay kasta oo ta'tinaa aada noola timaado bihi shaygaa aada noola timaado damiirka marka bihi maadu u laabanaa ay biayi shay-intiibaa u celinaya min aayatin aayad xaal uu yahay mucjizo xaal uu yahayna shaygaas lagu fasiraayo mintu waa bayaaniya litasxaranaa si aada noo sixirto bihaa bilaayati aada noogu sixirto aayaddaa aada noola imaanaysa aada noogu sixirto marka bihaa xaggee loo celinaa damaa'irtan iska fiiri wa qaaluu mahmaa ta'tinaa bihi mahmaa baa loo celinaa litasxaranaa bihaa laba meel in loo celiyaba waa ku jirtaa mahmaa in loo celiyo waa sida zamaqshari oo wato bihaa in loo celiyo ay bilaayati waana sida ugu fiican aayadda in loo celiyo waxaana sidaa wato ibnu hishaam litasxaranaa si aada noo sixirto bihaa bilaayati aada noogu sixirto famaa naxnu anagu ma nihin bimu'miniina laka adiga kuwa kuu rumaynaya ma nihin kuu rumay mayno wax kasta oo aayada haddaad la timaado saaad noogu sixirto kuu rumay mayno marka xaqii inay ku madax adeygeen sixir inay ku sheegayaan xaqii ajnaas oo kufri ah baa marka aayaddan oo qoladaas ay qabeen reer fircown iyo aayadda ku jirta fa arsalnaa calayhim alطuufaana waاljaraada wاlqumala wاldafaadica waddama aayaatin mufasalaatin fastakbaruu wa kaanuu qowma mujrimiin fa arsalnaa waxaanu dirnay calayhim iyaga korkooda aلطuufaana ayaanu ku dirnay duufaantii biyo badan aلطuufaan saddex tafsiiraa ku jirta almaa اlkahiir biyaha badan waana tafsiirka loo badan yahay aayaddan macnaha labaadna aلطuufaanu اlmowt caaishaa laga wariyey duufaan marka waxaa la yidhaha geerida dadkao dhan wada saameynaysa ama dadka intiisa badan fa arsalnaa calayhim korkooda waxaanu ku dirnay adduufaana biyo biyihii badnaa adduufaana mowd ayaanu ku salladnay oon ku dirnay tafsiirka saddexaadna amrun min allaahi daafa bihim arrin marka ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo ayaga ku dul wareegay ayaa laga wadaa macnaha saddexaad markaan ka macnaynayno adduufaan masderan ka ayaan ka macnaynayna markaas fa arsalnaa calayhim korkooda waxaanu ku dirnay adduufaana yacnii wareegitaankii xagga alla ka imaanaya yacni shaygii wareegayey waayo markaas oo ismu mafcuul markaa laga sii ama xagga alle markaa laga wareejinayo laga keenayo midka dambe ayaana dabari ou doortay cumuumkowna ku doortay amrun min allaahi daafa bihim waljaraada ayixi ayaanu ku salladnay hal mar ma ahan aayadahan oo dhan hal mar laguma wada salladin markii hore biyo ayaa lagu salladay duufaan biyihii markay ka alla barieen markii ay yacni muuse ay yidhaahdeen rabbi noo bari waa is waa waa ku rumaynaynaayo markuu rabbi u bariyey ayay haddana meeshii ballantii inay jebiyaan ka bilaabeen mar kalaa marka haddana nooc kaloo cadaabaa lagu salladayoo waljaraada ayaanu korkooda kusoo dirnay ayaxii aljaraad marka waa ayaxa ayaxaa marka lagu salladay beerihii buu ka baabi'iyey uu ka dhameeyey meel kasto isaga unbaa la dul dhigay daba halkan ayaxana beeruhu markuu saa ugu dul dego eberow ka dhigaan dowlado dhan ayaa lacag badan ku bixiyo qaarkood aan la dagaalami karinba xataa waa jundi marka ilaahay junuudiisa ka mida hadduu dadka ku sallado waa waa waa yacni cadaab bay ku noqonaysaa arrintan waljaraada ayixi baanu ku salladnay oy aanu ku dirnay korkooda markay haddana inta laga neefiyey oo laga fududeeyey oo haddana ay bilaabeen inay haddana meeshii ku laabtaan walqummala ayaanu korkooda ku dirnay koronkoradii alqummal tafsiirka loo badan yahay waxa uu yahay addubaa waana markaa ama addabyi waa siqaaru ljaraad ayaxa kiisa yaryarka ah waay ayaxa ayaa laba ah midka kan weyn waana boodaa waana duulaa baala baalaluu leeyahay marka uu yar yahay oo koronkoro uu iska yahayna baalashii weli uma soo bixinoo ma buubi karo laakiin waa boodboodaa walqummal marka waxaa weeyaan ekaasaa loo jeedaa marka ibnu cabaas sida uu ku fasiray siqaaru ljaraad waxaa kaloo walqummala lagu macneeyey boodada albaraakiid sidaan oo lagu macneeyey macno saddexaad wuxuu yahay walqummala ayaanu kusoo dirnay suus badarkii iyo qamadigii iyo masagadii in suus ou galo oo wixii dhammaan marka sabuulkii marka intuu suus galo isaga dhanba marka uu noqdo sidii bulambuli oo kale marka wax ku dhashay oo kale iska noqota oo markaa yacni waxba dalag uu usoo bixi waayo saddexdaas macnaa marka walqumala lagu macneeyey xasanulbasri baa wuxuu akriyay walqamla qira'a shaadda waa walqamla marka la yidhahna waa injirta walqummala ayaanu ku dirnay korkooda koronkoradii wadafaadica ayaanu ku dirnay korkooda arihii raha dafaadic marka waa jamcu difdac raha ayaa la yidhaahdaa arihii baa marka meel walbo isaga unbaa marka wada qariyey dhulkii nacam ilaa marka raha uu soo gaaro intuu iskorkoro qof walbaa garkiisa uu soo gaaro nacam meel walba raha meel cag ay dhigaanay waayeen waddama iyo dhiiggii ayaanu korkooda kusoo dirnay iyo dhiig meel walba marka weelkii ay saa u qaadaanba dhiig baa ku jira nacam dhiig iyo waddama ayaanu korkooda ku dirnay aayaatin xaal ay tahay aayado xaal ay yihiin kuwaasi calaamaad xaal ay tahay aayaadka oo mufasalaatin la kala bixbixiyey tafsiilku shay macnawiya markuu ku dhaco hadalkaaga oo kale markaad tiraa haadaa kalaamun mufasalun markaad tiraa waa hadal marka yacnii la kala dhigdhigay oo markaa yacni macaanidiisu xeel dheer tahay oo aan isku dardarsanayn shay xisi ah marka tafsiil ou ku dhacana muxuu noqonayaa shay-an itra shay-in shayba shayga dambe gadaashiisa ayuu ka daba imaana marka aayaatin aayado xaal ay yihiin mufasalaatin isdaba yaalyaal waay marka hal mar kulligood laguma salladin aayado isdaba yaalyaal waay la kala dhigdhigay fastakbaruu way santaageen oo xaqii bay ka santaageen wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo qolada oo mujri oo mujrimiina dembiilayaal ah markii loo markii aayaad iyo cadaab iyo la taabsiiyey bal inay dib usoo laabtaanna ma aynan soo laabanina istikbaar iyo kibir iyay ka yay yay kula dhaqmeen aayaadkii alle walamaa waqaca calayhim اrijzu qaluu yaa muuse dcu lanaa rabaka bima cahida cindak walamaa markii waqaca uu dhacay calayhim iyaga korkooda marku ku dhacay alrijzu cadaabkii marku ku dhacay dushooda qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow udcu tuug lanaa annaga noo tuug rabbaka rabbigaa noo tuug oo noo bari bimaa cahida cindaka bisababi ladii kii sababtiina noogu tuug cahida uu ballan qaaday alle rabbi cinda rabbigaa uu ballan qaaday cindaka agtaada uu ku ballan qaaday oo inuu adiga ducadaada aqbalo ballanqaadka uu rabbi agtaada ku ballan qaaday kaa sababtiisa rabbi adiga noogu tuug la-in kashafta lawallaahi yo in kashafta haddaad faydo oo ducadaada uu nooga faydmo waay cannaa annaga xaggeenna arrijza cadaabka haddaad xaggeenna ka faydo lanu'minanna lawallaahi yanu'minanna rumayne oo rumaynee laka adiga kuu rumaynee walanursilanna dirnee oo dirnee macaka adiga macaaga bani israa'iila reer bani israa'iilna faraha kaaga qaadnee oo kuu daynee falamaa markii kashafnaa aan faydnay canhum iyaga xaggooda arrijza cadaabkii markaan ka faydnay ilaa ajelin waqti intii ka ah waqtiga oo hum iyagu baaliquuhu kuwii gaaraya ay yihiin idaa hum waab iyaga oo yankusuuna kuwa burinaya ballamihii alle fantaqamnaa waan ka aargoosannay minhum xaggoodan ka aargoosannay fa aqraqnaa waan maashaynay hum iyaga fil yammi baddii dhexdeedaanu ku maashaynay biannahum kadabuu bisababi takdiibihim beenintooda ay beeninayeen darteed biaayaatinaa aayaadkeenna wa kaanuu wa bikownihim ahaanshadooda haafiliina kuwii moog canhaa aayaadkeenna xaggeeda moog markii cadaabka uu ku dhacay bay marka waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muusa bay dhaheen haddaba ilaahay noo tuug haddaad marka dhibaatadan ay naga faydanto waa ku rumayneynaa walamaa markii waqaca uu dhacay calayhim iyaga korkooda arrijsu cadaabkii uu ku dhacay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow udcu lanaa noo tuug udcu tuug lanaa ay liajlinaa annaga darteen rabbaka rabbigaa u tuug darteen rabbigaa u tuug yani innaga rabbi rabbigaa noo bari rabbakadaa lafteeda marka waxaa ku jirta nooc idibxumo ah marka iyagu sidaa dhahayaan waayo rabbi iyagaba alla waa u yahay haddana marka ma rabaan inay afka ku dhuftaan marka ay yidhaahdaan rabbanaa inay dhahaan cadaabkiina in laga qaado waa rabaan weli kibirna waa ku jiraa iyo santaag udcu lanaa noo tuug rabbaka rabbigaa bimaa cahida ba'da sababiya waayo oo bisababi maa kii sababtii maadana mawsuulo waa bisababi ladii kii sababtii cindaka ee cahida uu ballan qaaday alle cindaka adiga agtaada uu ku ballan qaaday dartiis noogu tuug yani ballanqaadka uu rabbi ku siiyey maqaamka aada joogto oo inuu ducadaada aqbalo ah noogu bari rabbigaa baa-ulqasamna in laga dhiga waa bannaan tahayo biladii cahida cindaka jawaabtiina markaa lanu'minanadaas dambe waay marka lain kashafta lawallaahi yo in kashafta haddaad faydid cannaa annaga xaggeenna arrijza cadaabka xaggeenna ka faydid lain kashafta markay leeyiin haddaad adiga cadaabka naga faydid maxaa laga wadaa haddaad cadaabka adiga ducadaada nooga faydid wayn alla barigaaga haddii cadaabka uu nooga kor qaadmo macnuhu sidaas wayn inay sidaa tahayna maxaana tusaaya siyaaq aayadda waayo iyagu maxay yidhaahdeenna udcu lanaa rabbakay dheheen udcu lanaa rabbaka ducaa meesha ku jirta marka duco ayaa meesha ku jirto rabbigaa noo bari haddaad naga feydid cadaabka marka rab maxaa cadaabka marka uu ku feydmayaa baryada allow ku feydmaa waxaan la yaabay marka bacdi innaas oo la jeclaysiiyey ilaahay keyrkiis in la caabudo la jeclaysiiyey oo shaydaankoodu marka halkaas ou u yacni marka u halkaa marka uu u jiheeyey baa waxaad arkaysaa waxay leeyihiin in ilaahay keyrkiis la baryo waa bannaan tahay oo la-in kashafta cana rijza u daliila nacam muusow haddaad naga feydid cadaabka waa feydi karaayay leeyihiin marka nacam aayaddiina kuma socdaan waxa sidan dhahaya waa qowmu fircown oo gaalo ah haddana dad iyaga dhanba marka qur-aanka ilaahay insaan loo macneeyo weliba dad kitaab akrinaayo diin u nisbo sheeganayo inay dadka sidaas u qaldaan caamada masaakiinta ah hadhowna la yidhaahdo annaga waa ku wareernay wadaadadii la yidhaahdo waa dulmi nacam aada u weyn weliba nacam waayo halkan in nabiyullaahi muusa waxa ay weydiiyeen duco inay tahay aayaddiiyayba ku jirtaay nacam indhahooda marka ma arkaayaan miha lanuuminana laka kuu rumaynee oo kuu rumaynee walanursilanna dirnee oo dirnee macaka adiga la macaaga bani israa'iila reer bani israa'iil kuu dirnee oo reer bani israa'iil waa ku waa waa diraynaa adaan kuu dhiibeynaa markaa meeshaad doonta markaa la aad falamaa markii kashafnaa aan feydnay canhum iyaga xaggooda arrijza aanu ka faydnay cadaabkii ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo hum iyagu baaliguuhu kuwii gaaraya ay yihiin waqti kuwii gaaraya ay yihiin waqtigaas marka waa maxay intay ka dhibanayaan ama waqtigaasi wuxuu yahay inta laga halaagayo marka intay ka dhimanayaan ama halaag ha ku dhintaan ama sariirtooda nafta ha uga baxdeen ayb ama in la yidhaahdo ilaa ajalin hum baaliquuhu ilaa cadaabka weyn oo uga imaanayo ayaga dhanba jirid goynayo intuu uga imaanayo labadaas macnaa marka meesha ku jira idaa hum waaba iyaga oo yankuhuuna burinaya marka waaba iyagoo ballantii alle ka baxayo burinaya fantaqamnaa waanu ka argoosannay minhum iyaga xaggooda waa ka argoosannay faaqraqnaa waanu maashaynay hum iyaga filyami baddi baanu ku maashaynay dhexdeeda baddaasina de waa baxrulqulsum waa baddaan cas waay naam badda cas ayaa fircown marka lagu maasheeyey halkaasuu ku baaba-ay isaga iyo qoomkiisiiba naam biannahum kadabuu maxaa loo maasheeyey marka bitakdiibihim annadan maadaama xarfu masderin wa tawkiidin ay iska tahay masder baa marka laga yaa yaa laga dhalaalina biannahum kadabuu bitakdiibihim bisababi takdiibihim beeninta ay beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeenna ay beeninayeen darteed ayaan u halaagnay waay wa kaanuu wa bikownihim iyo ahaanshadooda darteedaan u halaagnay haafiliina kuwa dhoohan oo moog canhaa aayaadkeennaba iska hilmaansan وأwرثna الqوم الذيna kanuu يstضcafuuna مashاarق الأرض ومغاarبha اlatي baarakna فيha وأwraثnaa waxaanu dhaxal siinay alqowma qoomkii baanu dhaxal siinay aladiina qoomkii oo kaanuu ahaayeen yustadcafuuna in la daciifsanayay mashaariqa اlأrضi ayaanu dhaxal siinay dhulkii qorax soo bixiisii ayaanu dhaxal siinay wa maqaaribahaa dhulka qorax qorax dhacyaalkiisii baanu dhaxal siinay allatii taas oo baaraknaa aan barakaynay fiihaa dhexdeeda wa tamat way taam noqotayoo way dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa kelmaddiisii alxusnaa ee wanaagsanayd ayaa taam noqotay calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooday ku taam noqotay ay ku dhammaystirantay bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkoodii dartiis wa damarnaa waanu baabi-inay maa wixii kaana uu ahaa maa wixii kaana yacni ahaa huwa maaguba ahaa yasnacu inuu sameynayay fircawnu fircawn iyo wa qowmuhu qoomkiisa wixii ay sameynayeen iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacrishuuna inay dhisaayeen oy cariisheynayeen wa awrathnaa waxaanu dhaxal siinay alqowma qoladii aladiina qolada oo kaanuu ahaayeen yustadcafuuna la daciifsanayay mashaariqa alardi baan dhaxal siinay wa maqaaribaha meeshaan marka waritha marka hamse aynan la soconin hal mafcuulay qaada jirtay warihtuhu waan dhaxlay hamse markaad gelisid owrahtuhu bikadaa inaad tiraahdadaa u baahan waxaan hebel waxaan dhaxal siiyey waxaas laba mafcuulay marka hamsada mafcuul labaaday u tallaabinay marka awal hal mafcuulay ku joogtay markii hamse la keenay meesha labay u tallaabeen saas darteed marka mashaariqa alardi wa maqaaribaha waa mafcuulkii labaad ee owrahada qoomkii marka la daciifsanayay baan waxaan dhaxal siinay qorax soo bax iyo qorax u dhac mashaariqa alardi wa maqaaribaha alatii baaraknaa fiiha qorax soo bax iyo qorax dhaca dhulka la barakeeyey waa shaam marka macnuhuna wuxuu yahay dhulkaa shaam qorax dhiciisa iyo qorax soo bixiisa waayo iyaga halkaasaa marka ayaa la dhaxal siiyey masar marka ku jirtaa iyada khilaaf baa marka ku jirta in masar loo jeeda qaar masar iyo shaam bay dhahayaan laakiin reer bani israa'iil markay ka guureen markay ka carareen masar oo fircown ay uga baxeen oo fircownna baddii lagu halaagay oo ay badda sidaa uga baxeen kadib kuma soo laabanin masaraa la yidhaahdaa dib uguma soo noqonin kadib marka waa tii ay yuushac ibnu nuunna beytalmaqdis iyo waa tii marka calaa yadayhi markaa lagu furay loogu furay wahaakada marka mashaariqda iyo maqaaribtaba shaam in loo jeedo masar iyo shaam in loo jeedo intaba waa dhici kartaa alatii mashaariqda iyo maqaaribta oo baaraknaa aan barakaynay fiihaa dhexdeeda marka dhulkaa shaam marka dhul barakaysan baytalmaqdisna de waa ku taallaa oo buqco marka mubaarako ah si guudna dhulkaa shaam marka dhul u khayr leh waay ilaa nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yihi idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum reer shaam hadday fasaadaan falaa khayra fiikum wax khayra dhexdiina ma ahaanin culimo badanna waxay ka qoreen fadaa'ilu shaam ayay kutub ka alifeen oo axaadiidta kusoo aroortay shaam fadaa-isheeda ardulmaxshar way tahay yacni calaamaad waaweyn oo saacadda markay timaado halkay ka dhacaysa waaye beytalmaqdis waa ku taallaa wahaakada meeshii nabiga sala allahu calayhi wasalam laga dheelmiyey waaye fadaa'il badan bay leedahay wa tamad way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmaddiisii alxusnaa ee wanaagsanayd kelmaddaa marka waa maxay waa midda suuratu lqasas alla ku tilmaamo wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'imata wanajcalahum alwaarihiin kelmaddii ballanqaadkii alle ee sidaa ahaa kelmaddaa wanaagsanayd reer bani israa'iil waa u taam noqotay marka waa la siiyey laakiin goormaa la siiyey bimaa sabar bimaa sabaruu bisababi sabri walidalika imaamu shaafici markii la weydiiyey qofka dhulka in la makaniyo isagoon la imtixaanin iyo in la imtixaano uma uu sabro la makaniyo tee fiicana la yihi markaasuu wuxuu yihi hal yumakanu ma la makaninaa buu yihi ilaa bilimtixaani walibtilaa imtixaan iyo ibtilaa oo markaa sabarkiisa lagu tijaabiyey unbaa dhulka lagu makaninayaayo maidaa imtixaan la-aan miyaa dhulka la makanin lahaa awalba saasuu yii watamad way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii alxusnaa kelmadii day alxusnaa wanaagsanayd calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooday ku taam noqotay bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkoodii ay sabreen dartiis bani israa-iilna hadda atbaacu muusa baa laga wadaa dadkii nabiy llaahi muuse la socdee isaga rumeeyey baa yaa yaa laga hadlayaa wadamarnaa wadamarnaa waanu baabi'inay maa kaana kaanadan marka waxaa la yidhaahdaa ismigeeda waa maada ayaa loo soo celina jumlada yasnacu fircawnuna waa khabarkii kaana wadamarnaa waanu baabi'inay maa aladii kii kaana ahaa huwa maaguba yasnacu uu sameynayay fircawnu iyo wa qowmuhu ay sameynayeen waxaa kaloo bannaan in kaanada laga dhiga zaa'ida wadamarnaa waanu baabi'inay maa kaana aladii kii yasnacu uu sameynayay fircawnu la yihaha marka maa kaana maa ay ladii waayo kaanana zaa'ida iska laga dhigaa marka labadaa marka iyo habab kaleba waa loo icra maa aladii kii kaana uu ahaa huwa maagaba yasnacu inuu sameynayey fircawnu fircawn iyo wa qowmuhu ay sameynayeen waxay sameynayeen baanu baabi'inay iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacarishuuna inay cariisheynayeen yacarishuuna marka ay yabnuuna waxay dhisaayeen macno labaadna waa lagu macneeyay wamaa kaanuu waxay ahaayeen yacarishuuna inay markaa cinabkii iyo wixii geedihii cariishka ay u sameynayeen geedaha saaqsaaqa oo ay cariishka u sameynayeen kuwaana waan baabi'inay oo waa ka baabi'inay dawaatii marka aayadihii suuratu shucaraa iyo suuratu dukhaan iyo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheego kam tarakuu min jannaatin wa cuyuunin wa zuruucin wa maqaamin iyo aayaadka alla subxaanahu watacaala uu ku yiri maqaamin kariim wamaa kaanuu yacarishuuna laba xarafkan laba qiraa'o sabciyataani baa ku jiraan wamaa kaanuu yacarishuuna iyo yacrushuuna waana laba luqo waaye oo bimacna waaxid ah labadaas macnaana laga macneeyaa hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi